qofka qof dilo dhamaanta waa jimaad ka dhiganaysa qofki qof dila in la dilo walakum fi lqisaasi xayaatu ya uli albaab marka nafti waa la ilaalinaya la ilaaliya marka qisaastaasa kamida wax nafta lagu ilaalinayo waa gal haye maxaa nafta lagu ilaalinaya kalahaan nafta maxaa lagu ilaalinaya ha ay yani gartay qofka qof dila waa la dilaya waxaa kaloo de wax dhibaabaha la geysanayo nafta loo geysanayo aan gaaraynba maxaan kuna dilin soo nafta in la ilaaliyay maaha inaad qofkan wax yeelatin lagu ogoliyo imisa nafta baa kuu diidaya qofka muslimka ah aan nafti ku xadgudso wax yeelay wade waa kaa goosanaya alladma billadma hadduu dhibaca dhibaca la imanaysa haddii qof waliba gacankuis gacantu kaa goosanaysa waa naftiba la ilaalinaya oo qiimay leedahay waayo tasbixadu waxay yidhi maxay ahayd xifdu maxay ya almaalba iska dhe maalka in la ilaaliyo baa diinta loo soo dejiyo waa daruuriyaadka la ilaalinaya ay daruurika shantaasa soo gelaya waa tii saddexaad oo maalka see loo ilaaliyo maxaa loo soo dejiyay si maalka loo ilaaliyo in tuugi gacanta la jaro wasaariq wasaariqatu faqdaruuh aydiyahuma gacanta gooya maalkii lagu tacjiya lama ogola haye maxaa la yidhi maxaa kaloo loo dejiya axkaam ha haye walaa taakulu amwaashii agoonta oo kale wuxuu dilaada xoodiyan la taabanin waa sax maxaa kale haye saasi baa la diidan yahay walaa tusrifu saasaan la ogolayn haye maxaa kale ha beerkol baati oo kale cuntaan markaasa wax fara badan khamaarkii baa la xarimay lacagta lagu kala helayo wax allaaliyo wixii dulmi oo dhan oo maalka tacaddi ku saabsan o dhan baa la xarimay waxaa la sameeyey axkaam la yihahdo alaxkaam alxajri xajru maaragtay asafihi iyo qofkii ma ilmihii yaraa waa laga sharaya xooli waa laga rebaya loo dhibi maayo oo agoontii yara ilmihii yara baa laga qabanaya oo qofkii waa laba laga qaban oo kuwa badan hadda isu haysta inay mas-uuliyin yihiin oo kuwan hadda qayiraya meelaha xoolaha qaar ku cunaya mucaamaleysa inay saa hadday dowlad islam jir lahayd walaga wareejin lahayd waa safiih qofka aan ka hayn karayn waxaan xaaraanta inu cuno waxaa leeyahay adeer isagoo ku haysta inu xaragoonayo nin maaragtay noola meel laafiyoonaya maxkamad ma waar looga sajaraya xoolaha aad shil kama qaadi kartid hebel oo aad walaalka ama adeerka ama abaaba ku maamulaya intaa laga siiyo maalinka wax cuno waxaaga soma waa ka mid xaggaas waa maal imsa ay haysaa labada erag keenade maxaa arag alcaqli xifdu alcaqli baa caqliga in la ilaaliyo maxaa la jideeyey oo shareecada diinta loo soo deji la soo dejiyey ya khamrigi baa la xareeyey waxaa la maandooriye o dhan baa xaaraana maandooriye maandooriye o dhan baa xaaraana khamrigu ka mid yahay oo markaasa ilaahay khamrigi kusoo dejiyey nusuus qur'aana inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsun min camal shaytaani fajtanibuuh waa waa la xarimay waa la joojiyey wixii maskaxda wax yeelaya o dhan ba waxaa weeye waa la xarimay waa shareecada weydiy haye oo xuduud baa loo soo dejiyey qofkii sameeya in la ciqaabayo waaye oo xurmo male wixii khamriga ahaa waa la burburinaya oo ninka gaari baan wataa khamri halkay maray lacag badan doolar bigu joogaa afkaxa laga dhigay inta laga dhaco maxaa dib qura wa la yihahdo maarata dhagxan iyo ciyaalka lagu faynaya baadiya shayna markaa loo magdhay maayo maal muxtarama maaha waa fahanteen soo ma haye maxaa haday ha xifdu lcird ama nasl nasliga taranka in la ilaaliyo maxaa halkaa iyana axkaamo la jideeyey ha ya maxaa la xarama ana zinadii dha agga anta wa kale zinadii zinadii baa marka nasliga laga hadlayo xaggii zinadii baa la xarimay oo markaasaa weliba xarimaado kaliya laguma jooga waxaa ka ratimay cuquuba adag qofkii lagu helo oo qadfigii qadfiga maaa l muxuu yahay qof in lagu goronaya de waa zani oo kale qadfigii baa la xarimay oo qofkii qadfi sameeya maaa maa maxaa laga doonaya hadduu de markhaatiyaal keeni waado cuquubaa laga ratibay markaa taasina waxa weeyaan oo waxyaabaha ku saabsan nasliga shantaas waa daruuriyaadka xaajiyaadka waxaa la yihahdaa waa shayga ka tegitaankiisu mashaqo hadduu qofku ka tago mashaqo iyo dhibaata ugu imanayo oo isna waa la ilaalinaya oo masalan maxay noqonaysaa dee qofki hadduu musaafir yahay maxaa loo jideeyey ya saad inuu gaabiyo inuu maxaan ku dhahay jamciyo jamci baa loo shariyey inuu iska afuro waxaasoo dhan waa xaajiyaad oo mashaqa uga imanaysa qofkii dee hadduu fuliyo mashaqa uga imanaysa xaajiyaad markaa ilaalin loo ilaalinayo qofkan arrimihii lasoo sheegay ba waxaa loo jidayay waxa la yihahdo arrimaha noocaas taxsiiniyaadkuna islaamku wuxuu ku yeerayaa makaarim alakhlaaq wax kastoo wanaagsan qaadashadii wax kastoo caado fiican yani cidiya iska gurid maxaan kula diba kuron yahay martida oo la hagaajiyo diba kuray khitaanka iyo gudniinkii waxyaa fara badan noocaas soo geliya waaye qaybta labaad wuxuu yihi walintifaa'i sharri canhum wadarar iyana waxaa soo gelaya sharkii oo la anfiyaya dararkiina qaacida ku jirto oo waxa weeyaan addararu maxaan ku dhahay yuzaal oo kale iyo wixii dararka la ohan jiray ama daruura tubixu maxduuraat wa inoo imanaysa lakin darar yuzaal waxa dararka la yaa dhibta qofki inuu cid wax dhibo laa darara walaa diraar من ضار ضاره ضار الله به marka waxa weeyaan darar miisaan oo waxa weeyaan wixii dar oo dhan waa muntafi wixii shar oo dhan waa muntafi oo lama ogola qofku darar inuu la yimaado marka darar ku dhis waa laba nooco darar markaa maqsuuda qof baa ku tacadiday oo gacantaad bur baa madaxa ka dhufatay madaxa ku dhufatay xabad ku dhufatay kaas waa darar dee toos ah darar baa jiraya dhib maxaan ku dhahdaa aan toos ahayn labadaba sharcada xukunkooda waa isku mid oo tusaale muxuu yahay jaarkii baad waxaad halkaan waxaad ku samaysay baal moofa ahoo qiiq iyo waxbaad ummadii kala daashay jaarkaagii markaasaa qiiq ay fadhin lahay gurigii uma baahna de meesha foro laga samay forada meel kale laga samaynay waa lagaa qabduminaya jooji baa leedahay forada way baasha qiiq baa ka baxo oo dunida maalin kasta qiiqaaga waxa aan ku dhimin ummadda haya darar ma samaysa maaha waa darar laakin de adigu ma qasdin dararka ee gurigaada wax iska waxaysanaysa haya gurigi baa tii mid munkar wado oo heesu iska bilowda maanta intu music daartay bucirkaa u dallacay bambamintaas ku hayalkay dee laga asmacaya sheekada waa darar ummadda inaad dhisana waa laga qabanaya jooji baa laleeyahay haddii kale waa gudaha baa lagu tuuraya waa go-aan degdega shareecadu axkaamtu ka qaadanaysa waxa weye xitaa sharcigii qur-aankii baadan kor ugu qaadaynin jiiraankii aad kulita lama falo ose aanu qur-aan ba iska dhegaysanayay kaa saari mayso dadku way seexanayaan qur-aankaaga hoos u dhigo adeer kolkaa ku dhegayso laakiin kor baan u qaadaya adan ummaddan maqashiinaya caalamka u dhegayso sax maaha gacan ba adag baa lagu qabanaya hoos dhigo qur-aankaagiiyo mucaadaladaada oo jaarkaa ku dhidin lama ogola warkaa waa faaday soo ma markaa dararkii muxuu noqday ضرر ما رأت مباشر أه يا ضرر محي يا غير مباشر لما هو منتفي شرع ما وقرأ من كتب هو منتفي والله ما وقرأ إن عد له قيسته مركا وحشيه خلية الدين دينك جاء واي من استعانة البشر بشر كالليبا يعني ليباننتي يا ماشي بلارنتي دي أيويني يا والانتفاع الشر شرعا فينتي عنه مكان فيه يا والضر دي مكان فيه لا ضر ولا ضرر سبحانك اللهم وبحمدك والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض ضرر وعليه المصنف رحمه الله تعالى فكل أمر amar kulligii amarkaasoo naaficin naafic ah oo waxtar ah qad sharacahu islaamku waa jideeyey wa kullu maa shay kulligii yadurunaa ina dhibaya oo dadka bani aadamkaa dhibaya qad manacahu islaamku waa manciyey waxaa inoo horreysay inuu inoo soo sheegay in diintan islaamka loo keenay lisacaadati albashar yani basharka iscaadinteeda iyo liibaaninteeda iyo in shar oo dhan lagu anfiyo oo wax lale wax xumaan ah ama shar ah ama darar ah in la anfiyo ayaa loo keenay maxaan ku dhahay sharcada islaamka saa darteed baytkan kalena taasunba la socdaa uu farac ka yahdo wax kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jideeyey calaa lisaani nabiyinaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi iyo wixii qur-aanka ku yimi ee la is-amray dhammaantood waa wax naafic ah naaficaasi wuxuu noqon karaa shay markaa daahir ah oo nafcigiisu qofka u muuqan karo wuxuu noqon karaa shay nafcigiisu markaa qofka aan u daahirin laakiin laga yaabo bacda mudda inuu muuqdo aanu markaa fahminba inuu nafci leeyahay mar kastaba wixii alla subxaanahu wa tacaala uu amray oo dhami waxa weeyaan waa shay naafic ah oo laynoo jideeyey oo haddii lagu yidhaahdo bal ka warran halkan horta waxaa jirta waxaa kaloo cagsigeeda ah wax kasta oo darar ah oo qofka dhibayana waxa weeye sharcigu waa manciyey markaa shaygii qofka dhibaatada ugu sugnayd isagu sharci ahaan waa mumtanic waana wax reeban ninkii ribada isticmaalaya hadduu ku yidhahdo ka warran ninkii riba nafsi ah lacag baan kaa doonaya amaaha boqol doolari amaahi waa kan boqolkii doolar laakiin insha allah waxaan kaa rabaa muddo laba bilood hadaad iga haysanayso toban baad kusoo daraysaa dhowto maxaa la yidhahda kaas riba nafsi ah waa yahay ninkan lacagta waa u baahan yahay boqolkiisiibuu qaatay waana ku intifaacay soo maha boqolkiisina waa qaatay waana ku intifaacsaday kii kalena markay muddadii dhammaatay isna boqol iyo tobankiisiibuu qaatay waa ku intifaacsaday ya markaasa loo odhan kara ninkani nin waliba markaa wixiisii qaadiy ku intifaaciya xaggee marka dararku xaguu ka yimi fa kullu maa yaduruna qad manac baa la yidhi wax kastoo wax dhibaya waa la manciyey arrintaasna inay mamnuuc tahay sharcan baad u ogaatay see markaa laysu qabanaysa arrintu jawaabtu waxa wey horta marka hore arrintaasi darar way tahadoo darar muxaqaq ah ayaa jira oo ninkan marka daynkii boqol iyo toban laga sugayo waxaa dhici karta inuu horeba u waado bil kalaa kusii kordhay ama laba bilood oo kale maxaa sii fuulaya dee ninka hore ugu bartay ninkan tabta waa ka helaya hadhowtana waa ka sugaya ziyaadadii waa ka sugaya hadhowta meesha waxaa soo baxaysa duyuun fara badan intay fuusho meesha ilaahay u lahaa subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu riba adcaafan mudaacaf horta ninkaasoo culays ma fuulo darar ma tahay mise maaha darar waa noqonaysa xa kale marka laga eegana waxa weeye dee ilahay baa inoo sheegadoo maxqul baraka iyo khayr oo dhanba markaa ma jiro malday riba ba tahay dagaal baa ilahay kula jira yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat iyo fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih markaa shay kasta oo waxa weeyaan ina dhibaya waxa weeyaan shareecadu way manciday fa kullu amrin naaficin qad sharaca fa kullu amrin amar kulligii amarkaasoo naaficin mid wax anfaca ah qad sharacahu islaamku waa jideeyey wa kullu maa shay kulligii yadurunaa yacni ina dhibayana qad manacahu sharcigu waa manciyey oo waa reebay wamac tasaawi dararun wamanfaca yakunu mamnuucan lidari lmafsada wamaca tasaawi sinaansho mici dararun iyo wamanfaca dhibkii iyo manfacadii sinaansha ay siman yihiin macoodna yakunu markaa shaygu wuxuu ahaanayaa mamnuucan mid la reebay oo mamnuuc ayuu ahaanayaa waa lidari lmafsada liajli dari lmafsada mafsadada yani riixitaan la riixayo darteed buu markaa mamnuucu noqonaya yani haddaad soo ogaatay in wax kasta oo manfacalana oo naafica layna amray wax kasta oo madara ay ku sugan tahayna laynaga xarimay bal ka warran marka haddii ay isnaadaan shayga waxaa ku siman manfaca iyo iyo maxay iyo madaro hadday labadaas ku sinaadaan marka xaaladu saddex ka bixi maayaan saddex waa ulahi taqsiimka in manfacadii iyo madaradii ay siman tahay in manfacadu ay raajixsan tahay saddexee in madaradu raajixsan tahay waa saddexdaa saddexdaasuma meesha ku imanaya taqsiimkaa ulaatiga ah oo shayga haddii manfacadiisu ay raajix tahayna dee iyadaa la qaalib yeelaya oo marka wuxuu noqonayaa shay dee la qaadanayo haddii madaradiisu ay qaalib tahayna maxaa la yeelaya waa laga tegaya hadday sinaadaanna waa kanuu ka hadladoo waa laga tegaya markay sinaadaan waayo meesha qaacida ku jirta odhanaysa dar'u lmafaasidi awlaa min jalbi lmasaalix qaacidadaasaa meesha ku jirta dar'u lmafaasidi awlaa min jalbi lmasaalix mafaasidda oo layska riixo oo layska celiyo ayaa waxaa kayaa ka awlaysan in maslaxada lasoo jiito oo dhibka ayaa markao layska riixaya kaasaa markaa qaacida caama faxayumaa maslaxatun wa mafsada tacaarada qudima dafcu lmafsada marka taasa asar ah waayo markaa wuxuu yidhi wamac tasaawi dararun wamanfaca sinaansho ay sinaadaan macoo dararun iyo wamanfaca dhib iyo dheefi hadday sinaadaan oo shaygii ay ku sinaadaan yakunu wuxuu ahaadaa mamnuucan buu ahaadaa waxaa ku sinaaday dhib iyo dheef waa mamnuuc sababtu maxay tahay waa lidari lmafsada mafsado iyo waxyaabaha wax fasaadinaya ee wax dhibaya iska riixideed taas darteed baa loo mamnuucay wa kullu maa kallafahu qad yusiraa min aslihi wa cinda caaridin tara wa kullu maa shay kulligii kallafahu alla subxaana wa tacaala uu kallifay oo addoommaha uu ku mashaqeeyey qad yusira waa la fudaydiyey min aslihi asalkiisii ayaa la fudaydiyey wa cinda caaridin sabab cindigiisana shay markaa sabab uu yimi cindigiisana waa la fudaydiyey caarid kaasoo taraa yani soo darriyey oo yimi wax kasta oo alla subxaana wa tacaala addoomihiisa uu ku kallifay waxa weeyaan waa mabniyun cala taysiir waxaa la yahay altakaaliif asharciya mabniyatun cala ataysiir takaaliifta shareecada waxyaabaha allah subxaana wa tacaala dadka uu ku kallifay oo ku mashaqeeyey oo diinta ah oo la amrayo waxay ku dhisan tahay maxay taysiir iyo fudaydin bay ku dhisan tahay fudaydin bay ku dhisan tahay waa la fudaydiyey waxaa kaloo halkan kugu jirta qaacidada yar odhanaysa almashaqatu tajlibu ataysiir mashaqadu waxay soo jiidaa maxay fudaydin bay soo jiidaa maxaa u daliila marka in cibaadaadka iyo waxyaabaha adugu shareecada lays amray ee diinta ilaahay ka mid ah inay ku dhisan tahay fudaydin inay ku dhisan tahay iyo taysiir maxaa u daliila waxaynu odhan karraa min alqur'aani waxaa ka mid a masalan allah wuxuu leeyahay markuu ka hadlayay axkaamu asawm yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum alcusra alla wuxuu idinla doonayaa yani fudayd ee mashaqo idinla dooni maayo waayo iraadadaasna waa iraada sharciya marka iraadada sharciga waxa weeyaan in allah subxaanahu wa tacaala axkaamta uu dejiyey uga jeedo taysiir wama jacala calaykum fi ddiini min xaraj yani alla subxaana wa tacaala korkiina kama yeelin ayaao idinku laazimanaya wax xaraja iyo mashaqa ah wuxuu yidhi ma yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraj walakin yuriidu liyuahirakum saasuu alla doonaya subxana wa tacaala oo waxaa ka mid ah axaadiista xaggeeda markaynu eegno ina addiina yusrun walan yushaada addiina axadu ilaa halabahu diintu waa yusr qof iskuma adkaeyo ilaa waa diintu waa soo ridanaysa iyadaa ka qaalib noqonaysa oo waxaa ka mid ah rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi marka uu dirayo dadka ducaada ah saxaabada ah inay diinta ilahay faafiyaan oo gobolladii meel loo dirayo wuxuu odhan jiray yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunafiruu fainamaa bucittum muyasariin walam tubcauu mucasariin yani fudaydiya oo ha adkaynina ayaa rasulku yihi salawatu ullahi wasalaamu alayh bucitu bilxanafiyati samxa marka diintan waxa way ku dhisan tahay asalkeedu maxay ku dhisan tahay taysiir iyo fudaydin saa darteed baa beytka waxaynu ka qaadanaynaa taysiirku shareecada marka laga hadlayo labau qaybsamaya laba ayuu qaybsamaya taysiirun asliyun taysiir asli ah fudaydin asal ah oo maxay tahay fudaydinta asalkii yani awaamirtan shareecada asal ahaanba markii la jideeyey ayaa waxa weeyaan fudaydin bay ku salaysan tahay masalan afar iyo labaatankii saacadood maxaa lagu yidhi laimaw salaadda marka laga hadlayo imin salaada laga rabaa shanun soo maha oo intay ka tukan kartaa shanta bal ninka wanaajiye la yidhahdo salaaddii waaba si xaragaloo fiican oo yani qiimo badan ba u tukaday maxay soo bixi kartaa ya shan iyo toban daqa may ka badanaysa salaadda shan iyo toban daqa ka badan mayso ya rubuc soo maade ahi marka isku dhufay misay noqotay waxaan dee markaa saacadii maxay noqonaysaa waxaan saacadii bargaari jirayn soo maha xoogaa wey saddex iyo labaatankii saacadooda kale waxba laguma saarin saacad lagama rabo yani marka waa shay qofku samayn karo asalka marka awaamirta ayaa waxay ku dhisan tahay fudayd saad qof waa samayn karaa zakadii markaad maalka iyo lacagta iyo xoolaha wax ka bixin lacagta wax ka bixinayso rubcul cushri baa lagaa rabaya rubcul cushri ayaa lagaa doonaya oo wax adiya baa lagaa doonaya marka xawlka soo ogaado sanadka soo ogaado intaad ka bixinaysa soonkiiba waxaa lagu yihi koob iyo toban biloodna waqti walba cunada waa ku xalaal ee qawdaa iskaga hay hal bil oo keliya ayaa lagu waajibiyey somarag asalkeed marka maxay ku dhisan tahay taysiir dejintii la dejiyey ba asal ahaan waxay ku dhisan tahay taysiir xajkii waxaa la cumrigaaga oo dhan ba maxaa lagaa rabaa hal mar oo keliya xaj lagaa rabaa marka fudaydinta nooca koowaad waa meeshuu kaa leeyahay wa kullu maa kallafahu qad yusra min aslihi min aslihi marka asalkiiba alla subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay yusri iyo fudaydku xaggaas kaga jira iyo taysiir caarid ah oo isagu markaa mabaadidii marka horeba fududayd mabaadidii marka horeba fududayd ee asalkiisa fududaa ayaa waxa weeyaan haddii la helo sabab loo takfiifiyo sabab loo sii takfiifiyo haddii la helo ayaa haddana maxaa lala imanayaa takfiifin labaad marka waa taysiirun asliyun wa taysiirun caaridun labadaa fudaydin wey oo markaa taysiirkaas caaridka ah asbaab buu leeyahy de asbaabu takfiif safarkii baa ka mid ah maradkii iyo jiradii baa ka mid ah waxa weeyaan ikraahii baa ka mid ah jahligii baa ka mid ah khata'a ka mid ah asbaab badan ayaa wax loo fudaydiyaa oo masalan tahaaradii qofka inuu tahaaro qaato oo weysaysto oo biyaha ku weysaysto ayaa waajib ku ahaa arrintaas waajib bay waayahay laakiin haddii uu xanuunsanayo oo biyaha hadduu isticmaalo yani dhibaato ka badan ay ku imanayso maxaa loo jideeyey ya tayamum baa loo jideey oo biyaaba dee laga baqayo laga ilaalinayo ay daliilkeedina qur-aanka ilahi subxana wa taala inagu sheegay aayadkii maxaan ku dhahay tayamum falam tajiduu maan wain kuntum marda أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم إلى آخر الآية هذا أسباب لا قادني قفكي مريضك قفكي أدو أسبابي شرعه بنيي إنه قف التيممه وعويا و... وشيء لا قادنا يوه خفيف انت أما تيسير كبير كمتا مثلا قفكي وحلقوا واجبيي مركو تكنيو إنه ما كنت تكنوه سوى تاغن سوى تاغن تكنيه واجبه لكن حديث عمران بن حسين محوها صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب آه مكة وحويا وشيء تخفيف أو إلهي سبحانه وتعالى تيسير مركا وانا شيء عارض أهو أصلك ويستاك لكن أدي وكركر وهذا صابة مركا تبي شيء مانعة ما ماشي وقف ويسلتها كروي وجرية اسمتها كريو صابتها صالي هذا mar hadduu meesha caynkaa tahay wuxuu la imanaya maxay waxaa la leeyahy marka jarantadaasa lagu waday qaacid qaacidki uu samayn kari waayo jaaris baa layihi soonkii oo kale qofkii xanuunsanayay wuxuu xaq u leeyahay oo loo fudaydiyey inuu maxay sameeyo inuu dib u dhigto ayaamihii rabadaanta oo marka wax iska cuno waman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar buu allah leeyahy subxaana wa tacaala waaya waxyaabahaas o dhan marka waxay ku tusaalaynayaan inay diintu ku dhisan tahay waxa la maxay fudaydin addiinu mabniyun cala ataysiiri wasuhuula marka fudaydin iyo taysiir ayay ku dhisan tahay taas baa marka beydkani marka taas ina tusaaleeyey oo qaacidadaas ayaa meesha ku jirta atakaaliif sharciya mabniyatun cala taysiir marka wuxuu yihi wa kullu maa shay kulligii kallafahu uu alla subxaana wa tacaala ku kalifay oo ku mashaqeeyey addoomihiisa oo diintii ka mid ah qad yusira waa la fudaydiyey min aslihi asalkiisii ayaa la fudaydiyey wa cinda caaridin caarid cindigii baa la fudaydiyey caarid kaasoo taraa soo dariyey yani shay un sabab ah ama maanica oo wuxuu soo yimi waa saababtaa loo fudaydiyey wey fajlib litaysiirin bikulli dii shatat falaysa fi diini alxaniifi min shatat wuxuu ihi fajlib soo jiido litaysiirin liajli taysiirin fudaydin daraaddeed usoo jiido bikulli dii shatatin shay kasta oo mashaqo u saaxiiba fudaydintii falaysa fi diini diinta kuma sugna diintii alxaniifi yani kasoo iilatay diinta baatilka oo dhan min shatatin shatatan waxaa la yidhaahdo yani qalafsanaan iyo mashaqo kuma sugna diinta xanafiyada kani un wuxuu taabicu yahay qaacidadii hore aynu la soconnay oo almashaqatu tajlibu ataysiir mashaqadu waxay soo jiidaysaa waxaa la yaha fudaydi halkaa marka shadadka macnaa mashaqa ayaa loo jeedaa oo adiladeedu waxa weeyaan aayadda kan soo marray unuma jacala calaykum fi diini min xaraj iyo laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha ilaa wuscaha marka mashaqada nafteeda laba loo qaybiya mashaqada nafteeda waa laba mashaqo hayru muctaada mashaqatun hayru muctaada iyo mashaqatun muctaada labadaas ku kala tuuraysa mashaqada hayru muctaadada ah ilaahay kuma kalifin bani aadamka waa shay aan caado laga lahayn in habeenkii o dhan qofku uu taagnaado waa hayru muctaada habeenkii o dhan saal inaad u taagnaato gabal markuu dhacaya waa kuu berya maalin oo dhan inaad soomanaato ilaahay kuma kalifin addoomaha marka mashaqada noocaasi waa hayru muctaada oo takliifka shaqa kuma leh waa kii rasuulku salawatu ullahi wasalaamu alayh nimankiis qaybiye ninba meel yidhi anugu hawshaasaa laygu ogaanaya mid yidhi guursan maayo iyo mid yidhi seexan maayo iyo mid yidhi cunnaun baan weliga maalin wax cuni maayo man ragiba can sunati falaysa minii bu rasulku yuri salawatu llahi wasalamu alayh mashaqana waa mid muctaado ah oo halkaasaa takliifkuu soo gelaya oo maalan dee qofkii inuu waktiga qabowga ah ee dhaxantu ay aada u dhacayso inuu biyihii qaboobaa ku weysaysto waa shay mashruuca oo mashaqadaas waa shay laga caadalayaado sharciga markaa ogol yahay maalinta qoraxda ay kulushahay ee waktiga kulaylaha ah lagu jiro inuu soomo waxa wey waa mashaqo muctaada ah isdixaamka xajka iyo ciidhigaysa iyo arrintan marka dee dhibaatada qof ka imanaysa waa mashaqo iska muctaada ah marka mashaqaadka noocaasi waa kuwa takaaliifta ay gelayso waayo marka kuwaynu haddeer soo sheegnay oo kale oo maalan meelaha qaarkood dee waxaa imanaysa almashaqa tajlibu taysiir waa haddii qofkii xanuunsanayo oo kale waxaa imanaysa in maxay la sameeyo inuu dib isaga dhigto soonkiisii hadduu istaagi kari waayo inuu fadhi iskaga tukado kuwaas baa waxay noqonaysa almashaqa tajlibu taysirkaas ku socota diintana waxa la yidhahdaa mashaqa kuma jiraba wax xaraj iyo culays ah oo qofkan diintan islaamka ah gudaheeda kusugan ma jiro fajlib soo jiido litaysiirin fudaydin daraaddeed u soo jiido bikulli dii shatatin shay kasta oo mashaqo u saaxiiba fudaydintii falaysa kuma sugna fi diini alxaniif diintii xaniifka ahayd ee toosnayd ee shirka ka soo ilatay gudaheeda kuma sugna min shatatin shatatan wax shatat la yidhaahdo oo macnaha mashaqo la yidhahdaa diinta gudaheeda kuma sugna وما استطعت وما استطعت افعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور وفعل السماء بولي من المأمور وحيابا ليس أمر يحالو كم دياي ما استطعت وحاد كرتك السماء واجتنب كد يرو الكل دمان كد يرو من المحظور وحي لممنوعي إلا غارب دمان تودنا كوا كد يرو الكنا وقاعدة مأموراتك وحليس أمر إيه وحيا من إياك كساب سنو شيء هدو مأمورات المأمورات تتعلق بالاستطاعة يخاج شيء وحي مأمورات لأولاني ليس فريي waxay ku tacalluqayaan oo ku xidhan yihiin istiaaca iyo karitaan waxaad ka karta wixii lagu faray karaymow oo ilaahay subxaana wa tacaala awaamirta kitaabka qur-aanka uu ku amray dadka iyo awaamirta sunnaha rasuulka ayaa waxaa lagu leeyahay waxaad ka samaystaa wixii lagu amray wixi aad kari karto yani waxa weeyaan laakiin haddii laga hadlayo waxa la yaha nahyiga wixii manhiyaada miyaa iyagu waxaad ka karta lama lehe waa dhammaantoodba ka dheerow wixii daruura marka ay ku geysa mooyaane waxaana asal u ah xadiidka rasuulka salawatu llahi wasalam ale rsulku uu leeyahay maa nahaytukum canhu faاjtanibuuhu wamaa amartukum bihi faatuu minhu ma staطactum wixaan idinka reebay ka dheeraada faاjtanibuuh baa la yidhi isaga waxoogaa barbaraysiya dhexgal lama samayno wixii la idinka reebay ka hadha wamaa amartukum yani waxaan idinka reebay ka hadha wixii aan idin farayna faatuu minhu ma staطactum waxaad kala timaadaan waxa kartaan oo awoodaan aayaddina waxay fataqu llaha ma stadactum marka nahyiga in laga tago oo wixii lagaa rabay ad ka tagtaa waa biduun istisnaa oo in qof ka dheeraada sababtu waxa weeyaan wixii manhiyaadi ka tegitaanku isagu mashaqo male in manhiyaadka laga tagaa waa ka tag uun wax mashaqaa male laakiin wixii dalab ah ee lagaa doono inaad samayso isagu muxuu noqonaya ya waa ficil dee waa ficil ficilkaas inaad samaysaa la doonaya samayntaas markaa dee hawl iyo mashaqa ka dhaalan ka ratimayso saas darteed ba wax lawid ma sadacto waxaad karta kala iman saasaa la oo maamuuraadkii dee salli qaa'iman baa meesha kuutile waxaad ka karta marka lagu leeyahay salli qaa'iman dee waa dad karta soo ma haddaadan karinna yaad karta fadhi maxay noqonaysaa fadhiga fadhiiso haddaadan karinna maxaa la yidhi waka kafaaraadkii wixii kafaaraad ahaa masalan waxaa ka mid ah dee maaragtay kafaaradii adhihaar oo kale ninka haweenaydiisa ku yidhi anti calaya ka dahri ummii yani dhabarkii hooyada oo kala dhiga tahay ninkii yidhi dihaar baa la yidhahdaa marka horraysa waxaa laga rabaa laga doonayaa taxay oo raqaba qowr xoraynteed ila waxaa leeya waxaad kala timaadaan ma'muuraadka waxaa kartaa soo ma ninkii ma kari karo inuu sameeyo oo inuu xoreeyo maxaa la yidhi waxaad u gudubtaa haddaad kari kari weydo siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo maxaan ku dhahay mutataabica oo xidhiidhsan baa la yidhi soom haddii aanu kari karayna waa wixi awoodaan karayma oo maxaad kari kartaa waxoogaa lixdan miskiin waa quudin kara lixdan miskiin quudi waka markaa faatuu minhu mastadactum wixii aad kartaan kala imaada saas ku soconaysa wixii kafaarada oo dhami waa aynka oo saaci haddii lagu yihi bixi zakaatulfitriga saaci haddaad weydo waxoogaa ka yaraysa kulis waa iska bixin samiiliyin xoonaa tarkood wixi aad awoodo fattaqu llah mastadactum bay yidhahdeenoo wixi aad haysa unbaad bixin kartaa ay waaya marka wuxuu yidhi wafcal samee maadaas waa mafcuul muqadam wafcal samee meel ma'muuraati ma'muuraadkii laysfaray xaaluu ka mid yahay ma stadacta waxaad karta ka samee wajtanib ka dheerow alkulla dhammaan ka dheerow meel maxduuri shaygii layska reebay dhammaantood ka dheerow oo qaacidadii marka waxay noqonaysaa alma'muuraatu tatacallaqu bilistiaaca ma'muuraatku waxay ku tacalluqayaan istiaaco laakiin nawaahiya yajibu tarkuha bilkuliya wey nawaahi dhammaanteed iyada waxaa waajiba in laga tago oo maala marka lagu leeyahay walaa taxriquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilla yani ha xiirina madaxyadiina ilaa hadyigu meeshiisi gaadho markaad muxrimka tahay timaa maxiirka ولا تحلقوا رؤوسكم تم كما كنت كتبوا وهو ومنهيو منهي waxa soo galay timihii oo dhan madax kaaga yiilay waxa ma jiri kartid laba saddex mid waxa ma jiri kartid way de wixii maniya fashari wala ka dheero ha xirin baa lagu leeyahay ma jiri kartid marka ma oran kartid ma mid baa tan ka soo xariba taamare ana saas soo oo marka wixii naay yatacallaqu bijamiic الافراد المنهي عنه waxyaabihi la reebay dhammaan afraadooda way ku tacalluqaysaa واي وعلي والشرع والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافهمي لكن إذا فرط في التعلم فذا محل النظر فتعلمي وعلي والشرع شرع دليله مسألة دليل كيدنا فعل المسيء كي معان كلا ثلاثة حميني فعل كي سوي إيه فافتهمي أريد أمرك فهم بكرين أركنا قاعدة كل شيء يا له وهو هل تلزم الشرع الشرائع قبل العلم شريعة يلاميد أحكام تيدو قفك انت انو اغانين او برانين لازم مكو يمي تكماها ومعنى جاهل ما يسكو عذر داري قفك وحو جاهل كامل لوغو عذر داري انت انو وحي اغاني مثل لوغو عذر داري ما ايو تاسك الله ومسالتي وحويان هذا الباكو تشرو قال ويك رقات قدر وحيلا وحي اصولة آه و و و وكل لازم وحي فروعا وحي لازم كماها قالوا عيان بل يلزم الجميع لما أنت أدبع وهويا لازم يكون غنسة ولا قدونية قفكس لكن استطيع وهويا انتان قفك أغانين شيئا حونك ولي انتان أغانين وحبل لازم كما أها وانتان علمي أكتس لقيه هلين وانا وحي قرنين وهويا روح الشيغان آنو هلين سيغان هرانا يسو قارين وحبا مكلف كما يعني وحبا ماركت الله ما يستوه سوعي رادي يتوقع الله وانا ما يستوه arrintaana cumuumaad iyo khuusaad ba adilo badan baa loo helayaa baydka labaadunbu wuxuu istifnaa ee kaga soo rabay qaacidadaas iyadaynu insha allah fiirin dono marka wuxuu leeyahay masalan naska qur-aanka ah alla uu leeyahay rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul oo rusushan ilaahay soo diray xikmadda loo soo diraa waxay tahay inay berri ka maalin aan dadku odhanin وحجي ألو نما سو قاري بريك معنا ما جاءنا من بشير ولا نذير عدبنا وينه سأل بريان تقر وهلين با الله سبحانه وتعالى عد وحشيكتا او قارسيس او دينت وشيكتا با إلهي صدري سبحانه وتعالى او رسوشيا وادي مركا رسول لوا إلها اه دكو مركا دي حجي هي إلهي أن مركا دي لو عذابين وما كنا معذبين حتى نبعثه رسولا بولي الله سبحانه وتعالى حلو وما كان ربك مولك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا ملك القرى إلا وأهلها ظالمون وأي وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إلى وعده يبين لهم ما يتقون وإلهي ظاهرك وكحكي مايو إلى مركا وعده إيوه وحي مارتي كعب صدان وكله صدان وحود لي شيخ مركا مسألة داس إن أنقفك لازم أنا كوهين شرعي لازم كوهين مسألة دي أنا قرنينين وجاهلك كاها intaan ogaanin kii almusiibu fii salaatii la odhan jiray oo ninkii salaadiisa xumaynayey ee mashhuurka ahaa masaajid buu soo galay waa tukaday rasuulkuna markaa masaajid ku jiraa salaaddii markaa ninkaasi tumaaniinada iyo xasiloonida ayaa ka maqnayd markuu salaaddii tukaday buu u yimi rasuulka fasallama cala nabiyi sala allahu alay wasalam faqaala irjic fasalli fainaka lam tusalli noqo buu yidhi oo tuko maadaan tukanin farajaca fasallaa kaluulaa si marka hore buu tukaday markaasuu ku noqday markaasaa noqo fasalli fainaka lam tusalli ma saddexaad bay arrinta dhacday adugu markii dambe waa kii hadalku wuxuu yidhi waladii bacataka bilxaqi laa uxsinu gayra haada facallimni allihii xaqa kuu soo saaray baan ku dhaarteen yani intaa waxaan anigu lama iman karo intaasun ba iga tag ee wax bar markaasaa rasuulku baray idaa qumta ila salaati faaxsin wudu dasaada isu taagto waysada hagaaji kadibna adugu wixii ka dhinaaba u sheegay oo dee tumaaninadiya laakiin ma amrin rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wixii ka tegay ninku salaadda markaas ugu horreysay ninkan mise hore u tukan jiray ka jawaabad waa tukan jiray ninkan salaadda rasuulku ma odhan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaad yeeshaa allaali wixii hore o dhan wax kama jiraan wey soo bilow salaaddii ba lagaa doonaya arrintaa ma rasuulku miyuu yidhi jawaabtu waa mara mar haddaanu caynkaa odhanin jahligiisi baa loogu cudurdaaray ninkaas jaahil buu ahaa hadda masaladii loo sheego la baray markii la baray halkaa qabsa aliwakaas عمار بن ياسر عمر الخطاب بقى حاجة أي ضنبة وبعين مركز عمار بقى جنوبي واحد ديانة ما يسمع حديث كاس ومشهور فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الد- الدابة sida maaragtay tuluda ama neef ama de- daabadu saca ama maxaan ku dhahay dameerka ama ay u gelgelimaystaan saaciiday ayuu hadhowto markii uu junubay buu tayamu wax iska raadiyo oo iska gelgelimaystay iska gelgelimaystay markii dambe arrintuu u warramay rasuulka u yimina sina waa ku tukaday rasuulku u yimi arrintiiba u sheegay inamaa yakfiika an taquula biyaday- biyadayka haakada wuu sheegay ee tayamumkiiba baray laakiin salaadii soo celi ma oran ile salaada ma- gogoysaa lagu tukaday nin gelgelimaystay gogoys kuma tukanin waxba soo celi lama odhanin ninku masalada jaahil buu ka ahaa mar hadduu jaahilkaa hore aan u garanaynin salaadii tagtay wax dambe soo celi ma jiro waa loo cudur daaray jaahilkiisi waa lagu cudur daaray haweeney baa rasuulka u timi markaasay tii rasuulka ilaahayow inii ustaxaadu xaydatan shadiida tamnacunii asalaata wasiyaam dhiig xayd xoog laasaa iga socda xaydna maayada muxuu ah istixaadiya dhabar furan oo ina tukata laga doonayay marka waxa weeyaan way weydiisay dee taanimay tukanayne way weydiisay rasuulka rasuulku marka wuxuu yidhi saa maahe waxa weeyaan wuu sheegay marka arrintii oo u faahfaahiyey mana amrin rasuulku salawaatu ullahi wasalamu aleyh salaaddii inay soo qadayso halka waxaanu ka garanaynaa marka qaacidadan sheekhu uu sheegay inay saxan tahay oo qofkii haddaanu masaladii cilmiga ulahayn waxa weeyaan waxba laazim kuma aha daliilkeedana waa farbadan yahay taa uu bedka kuu dhigana waa ka- waa- waa inoo oon sheegay والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل الموصي فافتهيني والشرع شرعي لا يلزم لازم ما يواجب نقول ما يقفكي واجب كن نقول ما قبل العلم انتان وان كور لازم نقول ما دليله كدليل كيسنا فعل الموصي كي حمين يسرادي فعل كيس باو الدليل فافتهيني أرنت فهم بكلي لكن إذا فرط في التعلم حديث إذا وقتك فرط وكوكب وفراه في التعلم برشدي هدو كوكب فلو فذاك محل نظر نظر يا دايما ما حد سوى يعني فلتعلم أنت أدوى وقوارنت أوه بحثي بارنت تقصى ميسو وهي حيغير قرب كل شيء وحبي لها كان آه، هدي قف كي مسألة دي آه، وقصة ما يقب أطفال وقصة ما ومعناه وحوي نينك يسوى برنكره buska dhex fadhiya halka kanoo meel kasta cilmiga baa laga aqriya dadka islaamka ku dhex jira masale laga jaahil noqon kara maaha waa masalo qofku inuu ogaado daruuro ay noqonayso waxa weeye dee hadduu gabodfalka isagu sameeyay arrintaas marka waa maxaal nadar wuxuu ujeedaa sidii hore maaha dee qaacida waa ka soo haraysa adoo qof walba gaarkiisa in loo egay noqonaysaa ay ile markaa xukun kuma jesin niyada qudheeda laakiin wuxuu rabaa inuu ku yidhahdo waa maxaal nadaro macnaha waxay u noqonaysaa eh, in qof walba xaaladiisa iyo waaqicadu iyo say tahay baa loo fiirinaya iyo meesha uu jooga iyo bal sida uu maaragtay ifraad eh, uu tacadiga u sameeyey iyo inaan tacadi lahayn iyo marka arrintu fiirsay u baahantay oo tusaale ahaan ninkii isku ixtiraamay isagoo saddex iyo toban jira saddex iyo- saddex iyo toban jir markuu gaaray uu isku biyo duuliyey wadaadadiisii la joogayna waxa uu sheegay oo fiqiga uu ka dhigaystay oo meelaha qaarkood wadaad unbaa dee u laqimay oo yidhi shan iyo toban qofku markuu gaadho unbuu qaangaadhaa waafahantay soo ma waa nooc ka mid ah dee qaangaadhka ila waxaa dhigaya shan iyo toban isagoo gaadha qaangaaray inaan isku biyo duulin marka shan iyo toban qofku markuu qaan gaadho gaadho yuu qaan gaari yahay intaasaa dhigta ku dhacday wax kaloo u sheegayba isna waa welidaadaas u ilaashanaya laakiin saddex iyo tobanka waa biyo duursiga waxbaa jira waa nin qaan gaadha markay arrintu caynkaa tahay shan iyo tobankiisi markuu iska gaadhay ayuu salaadisi cibaadadiisii bilowday hadhowta markii dambe maxaa la yeelaya ninkii markaa marka la xogaysto arrintii ogaaday ee loo sheegay arrintu caynkaa maaha inay waad qaldanaydin qofku marka uuna haddii ba ku reeyay uu arrintu caynkaa noqoto ee dee uu ixtiraamo waa qaangaad daa kasta markaa joogi maxaa la yeelaya marka qofkaas waxaa leeyahy mar haddii dee wuxuu sheegad oo yani maaragtay waana masalada u baahan maogtahay cilmigeeda wili yaroo saddex iyo toban jir gaadhay oo waxaa laga yaba inaan isaga wax ka maqan baanu garanayn oo laga yaba cidina wuxu sheegay dee jahliga waa la iska cudurdaaraya cudurdaar waa yeelanaysa jahligaas oo la odhan maayo hadhowto war labadii sanadood ku dhaafay soo qalday oo dib ugu noqo cidi odhan mayso laakiin masaa'ilka qaarkood waa dhici kartaa qofkii inuu iska dayacay isagu oo aanu markaa dee daraba inuu ogaado taa wixii ku saabsan eh, maxaan ku dhahay caynkaas waa maxalu nadar oo macnaha waxa weeyaan dee la- loo cudurdaari maayo laakiin idaa waqtiga farada yani uu ku gaboodfalo qofkii jaahilkaa fi tacallumi barashadii uu ku gaboodfalo fadaakaasi maxalu nadarin nadar iyo daymo maxalkeed weeye ee faltaclamii yani ogow buu kuleeyahay oo macnaha wuxuu ga jeedaa baxas ka samey arrinto masalada xaqiijida gaar وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة وكل ممنوع شيء كستوء ممنوع ريبا يباح waa la baneeyey daruurati fayubaax waa la baneeyey daruurati daruura ahaan baa loo baneeyey walmakruhu shaygii makruuha ee la kaanayeyna yubaaxu waa la baneeyey cinda alxaaja xaaje iyo maaragtay dani markay timaado isagana shaygii makruuha waa la baneeyey halkana waa qaacidii odhanaysa adaruuraatu tubixu almaxduuraat oo sideedaba markaa shaygii nahyiga un bay labadan ka soo baxayaanoo aye nahyiga maxaa la odhan jiray nahyiga ya ya nahyi tacriifka nahyiga ha ya ya qawm yatadamanu سنة يا ها تركه طلبا جازما اي محل هذا والنهي قد يتحرم كره اي horta waa wixii shaaricu nahiyey ee uu reebay marka ama طلب ama nahy jaazim noqdaa طلب طلب tarka oo jaazim ah ama طلب tarka oo maxay ah غayr jaazim hadduu jaazim yahay muxuu noqdaa taxriim la dee haddaanu jaazim ahayna karaaho wakaa labada markaas ka yimaadeen marka wuxuu leeyahay shay kasta oo mamnuuc ah macnaha xaaraan ah waxaa la baneeyey daruur ahaanun baa loo baneeyey xaaraantu daruurun bay ku banaanaataa weligeedba marna xaaraani banaan mayso daruura un mooyaane faman idura fi makmasatin غayra mutajaanifin liismi faina allaha gafuurun raxiim waqad fasala lakum ma xarama calaykum ilaa ma durirtum ilayh marka waxa weeye shaygii mamnuuca ahaa ee muxaramkaa daruuran buu ku banaanaya daruuradaas marka waxa weeyaan waa in qofkii u waayey wax kale oo masalan gaajo haysa wax kale oo aan masalan dee xaaraan baktiga ahayn waa inuu waayey waana inay noqonayso dee iyada uun shaygaa naftiisu waa inuu ku ku baahi beelayo oo ay samaynayso inay baahi ka reebto shay xaaraan oo aan baahidii daboolaynin marka ma isticmaali karo mar haddaan baahi dabooleyn waana baahi daboolaysa waaya taas horta waa ta koowaad ta labaad wuxuu leeyahay xagga marka laga hadlayo makruuha makruuh isagu cinda alxaaji iska banaananaya xaajadii baa banaynaysa oo xaajadu iyo maxaan ku rahda darurada farq baa udhexeeya oo daruradu waa wax kastaoo nafta maxaan ku ra u keenaya dhibaato u keenaya laakiin xaajadu waxa weeyaan waxoogaa xaraj aya mashaqo inay yargelayso ayaa xaajada laga yaaba qofkii hadduu waxaa ka tago in xaraj iyo mashaqa ay ku timaado wa iska dhici karta laakiin waxa weeyaan dee markaa naftii u bixi mayso ama naftii u halaagsani mayso halaagsan ku iman maayo marka shaygii karaahada ahaa cinda alxaaja way iska bannaan tahay buu leeyahy cinda alxaaja way iska bannaan tahay oo maalan maxaa ka mid a dee iltifaatkii oo kale salaada gudaheeda waa makruuh iltifaatku ay laakiin waxa weeyaan gacan dhufaad u tufayo oo dee un hortaada ha u tufin ba layidhi markaan bidix isaga yaa tufayan iltifaat sameeyo xadiididana walaada marka way bannaanaysa ila waa waa xaaja meesha xaaja aad jirta oo baayaas waa imanaysa qofkii maalan waxa weeyaan berdi xoog laha iyo dhaxan baa dhacaysa yani maaragtay inuu maradii iska huwado oo yani maaragtay waxa weye waa muxtaaj ninkaas dhaxan baa haysa kool dhaxan daran baa dhacaysa wuxuu wadaa waxa uu huwanayo waxaa la yihahdaa xaaje ayaa la yahda xaaje saad ogaato inaad wax huwataa xaaje wey lakin haddaad iska dayso haddaan dhibku soo gaaraynin macnaha waxa weye dee daruurada iyo xaajo farqigaas o dhaxaynaya lakin waxa laga yaaba meelaha qaarkood had qofku wuxuu ku halaagsamanaya inaa daruur noqday wixii aanu ku halaagsamayn laakiin uu u baahan yahay na waxaa la yaha xaaje ayaa la yidhahdaa xaaje ayaa la yidhahdaa waayo marka wuxu uhi wakullu mamnuucin shay kasta oo mamnuuca yubaaxu waa la baneeyey lidaruurati daruura ayaa loo baneeyey waaya oo fara wuxuu keenay dee kulligaas ayaa mubtadaa dhacaya iyo siqatu cumuum iska ah oo siqatu cumuumkaasna shardi baad moodaa inuu waato shardiguna jawaabtiisu inuu fayax iska wataa wayaan jir walmakruhu shaygii makruuhana yubaaxu waa la baneeyey cinda alxaajati baa la baneeyey waayay lakinamaa xurima lidariica yajuuzu lilxaajati kalcariim wey lakinamaa aladi kii xurima la xarimay lidariicati liajli dariica wasiilo daraaddeed loo xarimay yajuuzu waa bannaan yahay lilxaajati xaaja darteed buu u bannaan yahay wadalika tusaalu kalcariyati cariyadi weeyaan oo waxyaabaha wixii waxaynu soo sheegnay in xaaraantu daruura un bay ku banaanaan kartaa lakiin xaaraantii baa noocnooc ahoo wuxuu leeyahay wixii waxaa la taxriim lwasaa'il wixii wasaa'ishiisa yani la xarimayey xaajo waa iskaga banaanaan karaa xaajo waa ku banaanaan karaa oo tusaaluhu muxuu yahay cariyada maxaa la cariyada waxa weeyaan waktigii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayaa waxaa jiray marka beelaha dhirtimireedku ay soo go-aan nimankii fuqarada ay ansaar tahay meesha joogay dadkii oo beerihii soo go-een oo iyaguna aanay beera lahayn dadkii aan rutab ay cunayaan iyo timirtii dee beerta kasoo gooday oo qoyan ay cunayaan iyaguna tii sanadka hor engegan bay haystaan lacag ay kusoo gataan timirta rutabka ah ee geedka laga soo guranayana ma haystaan markaasaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayhi lilxaaja baahi daraaddeed baahi daraaddeed ayuu ugu baneeyey in markaa dhirta geetimireedka ee rutabtu saaran tahay ay ku iibsadaan midhihii maxaanku rahay timirtii engegnayd iyay gacanta ku haysteen inay taa ku gataan oo timir geed saaran oo rutab ah oo qoyan iyo mid engegan laysku iibiyaana asalkeedu muxuu ahaa muxuu ahaa ribu haate ile markay weydiiyeen can bayci tamri birutab muxuu yihi rasuulku ayanqusu idaa jafa rutabku hadduu engego ma nuqsaamay musa nuqsaami maayo waa nuqsaamaya falaa idan ma jirta buuri waa bayc musaabana ayaa la yihahda bayc musaabana oo in timirtii rutabkayda geedka saaray lagu iibiyo timir kayl ah oo la beegay oo galaamis ah ama la miisaamay oo engegan nooca bayculmusaabana ayaa la yihahdaa waana dee nooca aan banaanayn waxaana cillo isu tahay dee waa waa ribo ayaa ku jirta meeshii oo wuxuu ahaa xadiidku aldahabu bidahabi walfidatu bilfida waltamru bitamri bu yani wasnan biwasnin kaylan bikaylin haanuha halkaa markaa maxaa laga soo reebay waxaa laga soo reebay arrintaa caariyada iyadoo shuruuddeedii le geedkaas markaa caariyada halkaas xaajada loogu baneeyey oo shuruuddeedii le yani shan wasaq wayaan ka badnayn shuruuday leedahay marka fuqahada ay caddeeyeen arrintaa iyada ah waxaa la leeyahy waa loo baneeyey shaygaa xaaraanta ahaa waa loo baneeyey oo waxay leeyihiin meeshii waxaa ku jirta waa ribal fadliyo ribal fadlina asalkiisa waxaa loo xarimay likawnihi dariicatan ilaa riba nasiia waxay ribatulfadli wasiilo u tahay waxaa loo xarimay waxay wasiilo u tahay riba nasiia iyo wasiilo u tahay markaa saas darteed bu wuxuu ku leeyahay wixii loo xarimay dariico xaajo waa ku banaanaaday kalcariya waa tan tan u ka hadlaya oo sidee bay markaa ribal fadli ay u tahay maxaanku dhahdaa taxriimkeedu in lays hortaagayo waddadaas loo marayo nasiada waxaa la leeyahay labadii shay ee kala badnaa haddii la kala badiyo timir timir laga badiyo oo laba aan isku miisaan ahayn laisku iibsho oo ama la yidhaha dee tan hadda waa engegantahay waa qiimaheedu waa hooseeya tanna dee waa qoyantahay way fiican tahay oo maxaan ku dhahay saa lagu kala iibsado oo kala badin meesha ay timaado ille kule waa kala badan yihiin waxaa naftu marka ay sii jeclaanaysaa usii gudbaysaa oo mar haddii taaba lagu fasaxay maxaa kaloo iyana dee la odhanaya dee lacagtana iyana muqaabilka ajalka dib loogu dhigay waa muddadaana dib intaan isaga dhigo aan waxoogaa ziyaadaah aan ku qaato mar haddii tamba ii banaanaatay oo maxay aan sameeyey dee timirtii wanaagsanayd maxaan ku dhahay tu maxaan ku dhahay dibba kurayey radiia aan ku iibiyey haba kala badnaadeen waxa miisaankeeda laysuba eegine waxa weeye taasina waxay noqonaysaa muqaabilka waa dee maxaa diidii marka wasilay markaa ku socotaa waa la xidhay markaa ribal fadlina waa xaaraan riba nasiana maxay noqotay xaaraan marka wuxuu ku leeyahay halka kan wixii dariico loo xarimay oo markaa wasaaisha oo sidaa dee tanoo kale ah waxa weeyaan way banaantay lakin macnaheedu maaha in la qiyaas qaadan karo culimada qaar waxay leeyihiin xaaraani waa xaaraamu ama wixii wasaa'il ahaadeen ama qeyrkan xaaraan waa xaaraan wixii daliil soo reebay taasaa mudana ka fiican tahay wixii daliil soo reebay mooyaane wixii kaloo dham waa xaaraan in sidaa la yidhaahdo ayaad moodaa ayaa xoog badan oo cariyadana maxaa soo reebay maxay daliil baa soo reebay wixii kalena xaaraan bay noqonaya laakina maa aladii kii xurima la xarimay lidariicati wasiilo daraaddeed dariicadu sadu dariica waddada xidhitaankeeda ayaa la yihahdaa oo wixii dariico maaragtay loo xarimay sababteed yajuuzu waa bannaan yahay lilxaajati xaajo waa u bannaan yahay oo nimankaasba xaaja loogu banneeyey wadalika tusaale kalcariyati wey wma nuhiya canhu min atacabudi aw ayrihi afsidhu laa taraddadi wma ay ladii kii nuhiya la reebay canhu xaggiisa min atacabudi ay min alcibaadaati xaal uu ka mid yahay aw ayrihi ayr lcibaadaati uu ka mid yahay oo waxyaabihii kale ee de mucaamalaadkii a afsidhu ay uxkum bifasaadi fasaadnimaysa xukum laa taraddadi ay walaa tataraddadi ana ka taradudin waa ka noqnoqona arrintaas walaa ha ka gelin arrintaas halkana qaacido kalau tilmaamayaado waa qaacidada ay yidhahdaan النهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد وعنا يوكينا فساد يوكينا أي ما كتاب قالك ألف السنة على علاية أو كره وحيو بحشي تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد مجلدا مقربة سلا أيضا مركب عويا وحي معان كل هذا اه نهي كيمي أما عبادها هذا أما غير العبادة سلا أنك حادي قرركي سلا وحي أوقافه وقفها معاملاتي يوحي بيع بيع شراء ijaaradii iyo wax kirayn iyo rahan iyo hawlaheed waxaasoo dhani qaybkay soo gelaysaaye wixii nahyi ku yimi shareecada yaqtadi lfasaad waa qaacida caama fasaad buu keenaya oo masalan haddaynu soo qabanno oo kale adilada sharciga laga daliishadayo kullu sharطin laysa fi kitaab illahi fahuwa bail wain kaana miat sharطin oo kale waa ka rasulku yiri salawatu llahi wasalamu alayh waaya waxaa la yidhi masalan ninkii fi musii fi salaatihi dee markuu salaaddii la yimi waxa weeye waxaa la yidhi irjic fasarif inaka lmusalli salaaddiis batil baa laga dhigay salaaddaas waa salaad manhiya khalaas waayo waxa weeyaan wax la reebay oo aan saxayn buu tukaday oo dee waxaa ka maqan waxa weeye arkaan dhan baa ka maqnay oo kale waaya marka waxa weeyaan meesha waxaa ku jira nahyi cumuuman ama ha galo cibaado ama kayr ha gale wuxuu keenaya maxay fasaad u keenaya fasaad u keenaya wuxuun daliil qarina loo helo waa baat qarina ka sarfisa wamaa y aladii kii nuhiya canhu nuhiya la reebay canhu xaggiisa min altacabudi ay min alcibaadaati xaal uu ka mid yahay aw mase hayri hayr alcibaadaat wa ankixadiya wixii kula mid ahaaye afsidhu ay uxkum bifasaadi fasaadnimaysa kaa xukun walaa tataradadi taradud waxa la yidhahdana iyo inaad arrintaa ka noqnoqotana iyo walaacna ha gelin buu kuleeyahy halkana markaa wuu sii qaybinayaa oo nahyiga markaa inta noocu yahay wuu sii sheegaya ilaa afar suuro afar nooc taqriiban ayuu kugu qaybin doonaa فكل نهي عاد للذوات أو لشرط مفسدا سيأتي وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فثمن العلة وحول فكل نهي نهي كلجي نهي أسوء عاد الله أبطى للذوات ذاتوين كون نغضى أو مثل الشروط شروط أو نغضى سيأتي وي ما دام مفسدا حالو يعني بدون فساد يعني, يعني نهي وعيابان ليس كالنهي لليه أنه يقتضي الفساد وأقسام inuu u noqonayo nahyigaas ilaa daati lmanhiyi canhu shayga layska reebay daatadiisa u noqonayo iyo in kale mar haddii shaygaa layska reebay daatadiisa uu noqonayo shaygaa manhiyun canhigu muxuu keenayaa yaqtadi lfasaad yaqtadi lfasaad ay sayaati mufsida mesh kaadi waa ama cibaadad ha ahaato ama mucaamalaad ha ahaato walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum ilaa maa qad salaf wixii aabbayaasha guursadeen aayooyinkiina guursanina waa nahyiga guurkii markaa wuu ku dhacayaa daatadiisa ka ah markaa lama ogola o taasi marka waxa weeyaan waa waxyaabaha shayga daatadiisa u noqonaya oo maalan haweenaydii waxaa laga reebay inay soonto iyadoo xaydo ah xaydo iyadoo inay soonto markaa nahyigaasi shayga la iska reebay daatadiisa u noqonaya iyadoo sooman iyadoo ayd xayd qabta inay soonto xaaraan weeye waa fasaad waxna ka ratiin maayo looga aqbali maayo maalinta ciidda ee salaada la tukanaya ciidaynka in la soomo ayaa la diido nahyi ku dhacay nahyigaasi muxuu noqonaya daati lmanhiyi canhu shaygii la iska reebay daatadiis u noqonaya muxuu soo baxay markaa muxuu keenaya yaqtadii alfasaad fasaad buu keenaya hadduu shuruuda u noqonayo shaygaa shardigiisa hadduu noqonayo shardigiisa hadduu laabanayo waliba shardiga qaarkood way si kala qaadqaadaanoo waxay leeyihiin shardigaas yani calaa wajhin yakhtas weji markaa uu dee shaygaa ku khaas yahay oo maalan in thawb mara nijaasale in lagu tukado waa la iska reeba hadduu markaa qofku tukado mara nijaasale isagoo og uu ku tukado waxay noqonaysaa maxay salaada salaad ansaxin bay noqonaysaa waayo satru cawra oo mara la asturo weliba maraduna ay daahir tahay wa siyaabaka fa daahir mara daahira ayaa shayga la amray u ahaa nahyiguna waxa weeye dee wax sawb mala nijaasala inuu ku tukado wax banaan oo loogol yahay maaha nahyigaas marka wuxuu noqonayaa shuruudii buu noqonayaa shuruudii salaada waxay ahayd inay tahay maradu daahir inay tahay waa shay mukhtas halka ku noqonaya haddii la laa tatawada bi hada alma oo kale maalan soo dhawaynta xagga tusaalaha biyaha ku weysaysan oo marka qofku ku weysaysto khalaas ansixi mayso waayahay marka lagu yidhaahdo axaadiis ay ku timi laa tusalluu fi lmaqaabir maqaabirtaa ku tukanaa asal dhulka waa lagu tukanaya oo dhulka wa iska banaana oo jurhat ardu kullaha masjidan wa tahuran soo ma laakiin nas khaas ah ayaa ka hadlaya arrinta tan waxaa la xabaalaha ku tukani aye markaa nahyigaasi ma fasaad buu keenayaa mise fasaad keeni maayo waxaa laleeya maya waa iska nahyi maaragtay si kala noqonaya waa la iska tukan karaa ayaa jawaabaya ya fasaad buu keenaya fasaad buu keenaya waayahay waxaa kale oo ka mid a masalan hadduu yahay ka waran wuxuu yidhi halka kan khaarijka kaasi waa ka dambe oo waxaa wuxuu noqon karaa amarku marka waxaa shuruudda nafteeda waxaa noqon karta mararka qaarkood inuu nahyigaas u noqdo yani maxaan ku dhahdaa shay aan mukhtas ku ahayn yani aan khaas ku ahayn waa meeshay yidhahdaan infikakuljiha ay yidhahdaan oo maalan salaadii buu wuxuu ku tukaday fi lardi almaqsuuba dhulkii maxaan ku dhahdaa la dhacay ama mara uu dhacay buu ku tukaday nahyigiina dee meesha waa jira oo ninkan inuu wax dhaco mara inuu dhaco shareecadu way diiday oo wax dhaclee waa xaaraan dhul inaad dhacdaana maxay tahay yana xaaraan bay noqonaysaa de laakiin haddana dee lama hayo nahyi odhanaya maradaa dhacday ha ku tukan meel haysaa mid khaasoo daliil caynkaas meel haya jawaabtu waa maxay waa mada waxa lagaa reebay marada dhiceeda lagaa reebay dhulka dhiciisa lagaa reebay salaadase waxaa lagaa rabay inaad maxay ahaato adoo xidhan ee maxaan ku dhahay cawradaadu asturan tahay oo mara labisan baa la doonay inaad tukato dhulku waa daahir inaad ku tukata lagaa doonay marka waxaa leeyahy markaa caynkaa tahay iskaakuljiha yidhahdaano waxa weeyaan arrintaas sida raajixa waa qawlka jumhuur ay qabaan marka xanabiyada laga reeba xanabiyada waxay leeyihin waa yana waa faaside nahyigaasi fasaad keeni maayo ee dhulkaa dhaca hadduu ku tukado qofku dhicii uu dhacayna dee dembigiisii baa loo haystaa salaadiina waxa wey haddii shuruuddeedi wixii kale ay dhamaystirmaan waa ansaxaysaa maraduna maxay kula mid tahay saasoo kale kula mid tahay waayo waxaa kaloo jira waxa la yihahdo waa ta afraadi marka iska noqon kartaa liamrin khaarij hadduu noqonayo nahyigi amr khaarij hadduu noqonayo kalcima buu ku tilmaamay calaamadii o kale waxa wey masalan ninkii wuxuu xidhay cumaamad xariira cumaamad xariir ayuu cumaamatay salaadiina waa ku tukaday waaye marka waxaa leey nahyigii dee maaragtay waa waa shay khaarij ka ah cani salaadka waa ka baxsantay oo de waxaa laga reebay qofka kan wuxuu ahaa marada maxaan ku dhahay xariirta baa loo diiyay soo mahayn marka mawduucan salaada khaarij buu ka yahay midda kale waxa weeyaan madaxan uu ku duubay naftiisu dee meel hadda maaragtay dee in la duubaba shardigana meesha may ahayn marka waafahmeen soo ma marka shaygaas nahyigaas wuxuu noqonayaa liamrin khaarij oo khaarijkaas waxa weeye de waxaa laga nahiyey qofka inuu mara xariira xidho ama madaxa ku duba meelkaa ku duba yaa la diiday saas darteed ba waxay kuleeyihin taasina waxay noqonaysaa in dee salaadii nahyigaasi aanu fasaad keenin marka caynkaaso kala tahay marka caynkaas oo kala tahay waayo marka wuxuu yidhi wain wain yucid wain yacud likhaariji kalcima falan yadira fahamana alcilla wuxuu yihi fakullu nahyin horta fakullu nahyin nahyi dhammaanteed nahyigaasoo caada u noqda lidawaati daatooyinka u noqda oo mase lishuruudi shuruudda u noqda mufsidan xaaluya mid wax fasaadinaya sayaati waa imanaya oo waa yimaadaa mufsidan xaaluya mid wax fasaadinaya isagoo wax fasaadinayo macnaha dee manihi canugii shay layska reebay yani fasaad keenaya ayuu markaa yimaadaa wain yacud yani hadduu u laabto nahyigii likhaarijin shay khaarija hadduu u laabto wadalika kalcimmati cimaamadii oo kaleba weeye falan yadira ay falan yadura dhibi maayo oo sixadii waxba yeeli maayo ee fafhamana alcilla cillada fahm waa iska tamaamulbeyt bay iska noqon kartaa cillada meesha ku jirta garabuu kuleeyahay oo dee mar haddii ay khaarij tahay oo dee waxaa la iska reebana ay tahay shay xariira inuu xidho dee arrintaas salaadii markaa shaqa kuma le salaaddii waa ansaxaysaa laakiin waxa weeyaan meesha waxaa soo baxay dee ninki inuu shay xaaraana uu sameeyey oo ku dhacanba meesha imanaysa wey waayo walaslu fi lashyaai xillun wamnaci cibaadatan ila biidni shaarici wuxuu ihi walaslu asal fi lashyaai ashyaada u asala xillun xalaal weeye wamnac diid buu ihi cibaadatan cibaada diid ilaa biidni shaarici idanka shaarica mooyaane waxa weeye cibaado qofkii la yimaada arrintaa manci oo diid buu ku leeyahay wuxuu halkana tilmaamaya qaacido kale oo qaacidada odhanaysa alaslu fi lashyaai alibaaxa ay yidhaahdaan oo ashyaada waxaa asalo alashyaa jamcu shayin weeyaan shayna waxaa la yidhahdaa acamu shay kalimatu shay bay yidhahdaan acamu shay kalimatu shay shayga shay ugu caansan shay marka la yihahdo isaga waxba ugu caansan waayo waxay shamlinaysaa almawjuud waalmacduum waalacyaan walawsaaf wax badan baa soo gelaya shay marka la yihahdo marka alashyaa alaslu fi lashyaai alxillu taas baa asal ah oo mucaamalaadkii asal maxaa u ah xilli baa u ah ilashyaa weeyaan haddii laba qof markaa caqdi heshiis ay galaan oo nin yidhaahdo hada alcaqdu muxaramun caqdigaasi waa xaaraan maxaad ka odhanaysaa ya daliilkan wey alayka bidaliil ila ana waa tagantaad umaad fadhidaa alasl filashaai ninki markaa waa kaga alayka bidaliil wey adaa dalil lagaa raba waayo nin baa shaqo qabtay hawl buu ka shaqeeyey waxaa li hawsha aad qabatay waa xaaraan maxaad odhanaysaa ya alayka bidaliil hawshan aan qabtay inay xaaraan sharcada ku tahay daliilisi waayo alaslu fi lacmaali alxillu acmaal maxaa asal u ah xaal ba asal u ah ya nin baa ugaadh uun xayawaanka meelaha ordaya ugaadh shay uun xayawaan ordaya buu ku dhuftay xabadoo waa iska qashayba ya sayd markaasuu yidhi neefka waxaan aad eh, dishay ee aad qalatay waa xaaraan maxaad odhanaysaa ها عليك بالدليل دليل سي اذكر على مثل ما حيث اصلكم هي لان الاصل في- في الاعيان الاصل الاصل في الاعيان الحل عيانت يا حيوان كان ولا اونك جوغا اصل وعوا حال بقى اصل دليل ليه مويان وحي دليل صاري مويان ولا كلام اصل كده حال باقي الرماس له حل دليله بالنفس قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وكان سبحانه وتعالى وهود إلى حق عقود وكلا إن حق الشروط أن تو- أن توفوا به ما استحاضتم به الفروج وعكبد المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا مركا والأصل في الأشياء الحلوة تاسوت واتكوت قاعدة قيمتي لك لو عويان قاعدة لو بدك تشرع والأصل في العبادات ها المنع أما الحظر عباداتك وحا أصل واحد منع بواحد oo marka qofkii cibaado la yimaada ee maxaanku dhahdaa wax cibaadaa la yimaada ee sameeya hadduu daliil noo keena facala ra'si walcayn waa la aqbalaya haddaanu daliil keeninna waa lagu celinaya de waxaa rabaa cibaadada ila qaacida haddanan qawaaciddaa garan wuxuu iskaga qaldamaya oo